بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إن waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka banaadir cabdilwaaxid khaliif axmed oo loo yaqaano ciise tarbuun waa alla mahadii allah ugu mahad celinaynaa marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga soomaaliyeed iyo dad badanoo lagu dilay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ninka siin jiro waay waa ninka keliya dhihi jira qof haddii la dilayo ama fasaxa ugu dambeeya dhiibi jiro waay marka waa ku faraxsanahay ciidamadan waa ugu hambalyeena arrintaasi waxaan rabaa sidoo kale inaa hoosta ka xariiqdaan dadka magaalada muqdisho ku nool in howlgalladan ay bilowdeen muddo bil ka hor guulo badan la taaban karna aan gaarnay marka waxaan rabnaa maalmahan howlgallada aan ku jirno dartooda in magaalada jidid badan la xiray sababta loo xiro waa ogsoon tihiin in qof badan muwaadin soomaali ah oo isagoo danihiisu soo kacay ama sooman ama ilmihiisu soo shaqo tagay in la dilo marka dadku waxay sameeyeen laamiyada caadiga sooma maraan waxay ku dhuumaalnaystaan jidcadayaasha oo laamiga ku soo dhaco marka sidaas darteeda waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegi lahay gaar ahaan dadka magaalada muqdisho degan inay u dulqaataan inta howlgalkan lagu jiro waxaan ugu bishaarayn doonaa hadduu ilaah yiraahdo muddo kooban inaan ku soo koobi doono muddo kooban in lagu soo koobi doono oo aanu ku soo afjari doono shaqada hadda socoto marka waxaan rabaa sidoo kale waxaan badbaadinayno waa naf soomaaliyeed waxaan badbaadinayno waa sharafta waxaan badbaadinayno waa xoolaha dadka waa ogsoon tihiin dhacdada ugu dambeysay ka dhacday magaalada muqdisho bitsa house waxay ahayd waxay ka soo baxeen laamiyada kuma imaan jidcadday ka soo baxeen marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed naf la badbaajiyo wax ka fiican male marka waxaan ka shaqaynayno waxaan badbaadinayno waa nafta ummadda soomaaliyeed marka waxaan rabaa inay noo dulqaataan dadka ku nool magaalada muqdisho waxaan u bishaarayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo in mar dhow magaalada jididkan waa furi doonaa waxaanu xirna waa amni darteeda wax kale looma xirin marka waa la socotaa in qof la badbaajo wax ka wanaagsana ma jiro marka waxaan ka shaqaynayna waa nafta ummadda waxaan ka shaqaynayna waa xoolaha ummadda waxaan u taagannahay waa intaas marka waxaan u mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaadba ciidamada qalabka sido guushay ka gaareen waan lagu daba taagnaan doonaa hadduu ilaah yidhaahdo haddaan ku sii daro waxaa maanta laga soo qabtay ninkan gacan ku-dhiglaha ah ciise tarbuun bakaaraha suuqa bakaarahan ka soo qabanay hadda gacantaa lagu hayaa wixii sharciga waafaqsanaa la marsiin doonaa gacanta dowladdu ku jira marka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu